waaxda socdaalka ee dalka maraykanka ayaa sheegtay ninkii soomaaliga ahaa ee lagu eedeeyey inuu dhowaan qaaday weerarkii loo adeegsaday tooreyda ee ka dhacay magaalada edmonton ee dalka kanada in sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii lagu amray in laga masaafuriyo dalka maraykanka oo uu ku noolaa cabdulaahi shariif oo ah soddon jir ayaa bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii waxaa maxkamad ku taalla magaalada san diego ee dalka maraykanka ee amar ku bixisay in dib loogu celiyo soomaaliya maxkamadda ayaa sheegtay in ninkaasi loo hayso dembiyo kala duwan oo lagu soo eedeeyey balse bishii nofembar ee isla sanadkaasi ayaa waxaa lagu waayey dembi rasmi ah sida uu sheegay qareen ka tirsan maxkamadda san diego eedeysanahaasi oo dalka kanada qaxootiyahan ku soo galay sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii ayaa wajahay kiisas hore iyadoo toddobaadkii hore uu weerar tuurey ah ku qaaday afar ruuxa uu ku jiro nin boolis ah iyadoo sidoo kale gaarigiisa uu ku xirnaa calanka ururka daacish cabdulaahi shariif oo hadda ku jira gacanta ciidamada booliska ee magaalada edmonton ayaa waxaa ku socda baaritaano iyadoo lagu wado in dhowaan la horkeeno maxkamad jaaliyadda soomaalida ee gobolka alberto ee dalka kanada ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen weerarka uu geystay eedeysanahaasi oo asalahaan ka soo jeeda soomaaliya